guulwadayaashu waa gaashaandhigga towradeenna geesiga siyaad ayaa kaga warramay guulwadayaashu qaayaha wakhtiga ay u leeyihiin iyo towradeenna hadal weyne uu u soo jeediya ummadda soomaaliyeed bishii august labaatankeedii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii guulwadayaal waxa weeye foos dhalanhaya anna aan isleeyahay runtiiba mar kasta waa jiray oo dadka soomaalida uhu waa ahaayeen dafaxayaal maslaxadooda iyo midnimadooda sharafkooda iyo horowkacooda laakiin mar walba markii ay saas oo kale noqdaan waa la qasi jiray oo waa la firdhin jiray sidii ninkii ahaa kolonyaliste imberyaliste amase aynu odhan karno isticmaar dhiigyo cad gumayste aynu odhan jirnay kuwa yaa mar walba iyo kuwa la yidhaahdo amaba geedku ku maahmaahay godin yahay ima goyseen haddaan barkay kugu jirin kuwa madmadow oo dalka u dhashay oo ilaahay uu nasiibkooda xumeeyey oo kuwa hoosta kaga jiray kuwaaba mar walba firdhin jiray laakiin kol walbaba soomaalidu way xusuusnayd haddii taarikhda dib loo raaco waddada xalaasha uhu inay ku jirtay midka midnimadaa wada jirkaa wada socodkaa wada cunidaa wada xukunkaa wada hagaagsataa isku midnimada ah haddaan haatan dib u tirtiriyana runtii adinka naftiinu waa rumaysanaysaan inay sidaas ahayd laakiin mar walba kaa isticmaarka ah amaba gumaystaha ah iyo midka ayaanka daran oo innaga oo kaleeta ah oo hoosta kaga jiro ka kumiyaysta kuwaa unbaa firdhin jiray haddana waa ilaah mahaddiis haddii ummadda inteedii caafimaadka qabtay ay garatay una soo toostay shaalayaal haddaan dib u soo kaco waxa weeye guulwadayaal waxaa loo sameeyey saan u sheegay waa foos kacaya waa mid ardada galay waa mid dhallinyarada galay waa mid haweenka galay waa mid beeralayda galay waa mid reer miyiga galay waa mid horay ugu jiray kuwii awalba u taagnaa inay iyaga oo dalaalimadii xornimada iyo sharafka ahayd oo dalka daafacahayeen aan kuna wado kuwa caskarta ahaayeen oo awalba u diyaar ahaayeen waxaan is leeyahay forskaasu marka soo kacay oo haatan aduudkiisii uu bilowday ama is-aqoonsigiisiiba aan leeyahay wuxuu ka bilowday xamar waa inuu gaaraa xubin kasta oo dalkeenna ah meeqaya waa inuu ku jiraa isagoo aan lahayn kala sooc rag iyo haween aan kala sooc lahayn dhallinyar iyo waayeel isagoon kala sooc lahayn culimo iyo caama isagoon kala sooc lahayn haddii laga saaro inta xaaraanta baratay aynaan u baahnaynba inay nala joogaaniin maxaa waxay tarahayaan ayaan jirin oon lugooye ahayn